Dowladda hoose ee degmada Qardho oo gacan ka helaysa shacabka ayaa olole nadaafadeed iyo wada bannayn ah ka samaysay xaafadaha Xurguble iyo Quryacad. Waddooyinka ololaha nadaafadeed laga sameeyey ayaa waxaa buux dhaafiyay qashin badan iyo geedka garanwaaga. Qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka Qardho iyo shacabka xaafadaha Xurguble iyo Quryacad ayaa soo dhoweeyey iyaga oo sheegay inay dhib ku qabeen.
saakay waxaan dareemaynaa haddaan nahnay xaafadda qoryaacad farxad aad u ballaaran waa waddadii saddexaad oo hadda saakay shucuurteeda uu laami uu ka soo dhadhamayo laba laamiyoo hore awal baan haysanay saakana waxaan dareemaynaa laamigii saddexaad in waddadiisii ama nidaamkiisii la bilaabay maamulku aad bay u mahadsan yihiin shaqada ay hayaan iyo nidaamka ay hayaan dowladnimo run ahaantii waannu la shaqaynaynaa haddaan nahnay dadweynaha reer puntland ama dadweynaha reer qardho si guud iyo si gaar ahaaneedba waajibaadkana saaran xaqa maamulkeeda iyo nidaamkeeda waxa weye ilaahay baa gudi kara Een, waxaana soo dhowaynaynaa saakay shaqada aadka u quruxda badan oo ka socota xaafadda qoryacad aad iyo aad waxaan ku hambalyeelinayaa maamulka degmada oo hawshaan bilowgeedii dhexdhexaadkeedii iyo dhammaadkeedii intaba haddaba waxa weeye bilaabay waa soo dhowaynaynaa si bismillahi raxiim magacaygu waa axmed siciid owaali Een, degana xaafadda een, ergogle gaar ahaan aagga khulafa waan soo dhowaynaynaa dowladda hoose inay maasaaka fudho waddooyinkii waana ku faraxsannahay inaannu helno maamul dhallinyaro ah oo noo shaqaynaya sidii loogu talagalay noogu adeegaya Een, furaayana dhulkii waddooyinka ay baabuurta iyo gaadiidku isticmaali jireen dadku isticmaali jireen ay ka furaaneen wixii qashinkii ku goonaa een, xeryihii ku goonaa in ay si mutadawacnimo ku jidho kalsooni ku jidho ee, udhimri ku jidho inay saaka u furaaneen Een, waan kusii bogaadinaynaa intan iyo inka badanna waan rajaynaynaa insha allah inay u qabtaaneen xaafadda xorgoble gaar ahaan aagga khulafaa oo biyo aad u fariisan jireen inay biyihii hore u fariisan jireen ama maarayn u keenaaneen iyo system systemka hore ka duwan insha allah waan rajaynaynaa waana wixii loo doortay insha allah aanu maalinta dhan qoraxda ugu taagnay aanu codkayga u dhiibanaynay Een, insha allah waan soo dhowaynaynaa waana u bogaadinaynaa inay shaqooyinka iyo shaqooyinka badanba ay u qabtaaneen magaalada ay loogu doortay qof iyo codka loogu doortay insha allah waana soo dhowaynaynaa waxaa ee, dowladda hoose ay ka howlgashay magaalada degmada qardho runtii ee shawaaricdii aadka u xirnayd oo maanta dowladda hoose ay furtay runtii oo ay juhdi ku bixisay ee waxa weeye waddooyin waaweyn oo xirnaa si haddana daan taaganaha oo kale runtii waxay ahayd waddo aad u xiran oo biyuhu markay soo maraan biyo ay fariisan jireen waxa weeye gawaari rafaad ay ku qabtay ee, isku socodka runtii aad rafaad ay dadku aad uga uga caban jireen runtii oo maanta waxa weeye ilaahay solansiiyey oo waxa weeye tadxiye ay sameeyeen oo soo baxeen oo waxa weeye ilaa saaka qoraxda u taagnayeen runtii aad baan waxaan ugu mahad celinaya guddoonka ee de- degmada iyo ku-xigeenkiisa iyo shaqaalaha degmada runtii iyo dhammaan nin walba waxa weeye ka qayb qaatay shaqaata inuu fusho runtii aad baan ugu mahad celinaya haddaan nahay odayaasha xaafadda iyo aqoon-yahanka xaafadda degan runtii shaqaata runtii aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay waxa weeye shaqada aad maanta aa wadaan waxa weeye ha ka daalinina waan dareemayo culays yaa iska jira oo maanta nin la yidhi waddadaada la furaya oo lacag ha bixin oo shilin aan laga qaadin oo wax- waxba aan la weydiin yaa olay waddadii baa lagu qurxinaya baa waxa weeye baa hadalla ka yimaadeen sida la sheegaayo runtii marka oreeri waxaan leeyahay taas iyo inayna jebin soo garamayso waa shaqadii laynii doortay Ololahan ayaa ku soo aadaya xilli lagu guda jiro xilli roobaadka deyrta waddooyinka inta badanna ay yaalaan qashin iyo biyo badan oo isbiirsaday